بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي الجماعة فيلا همين فيلا haka dhowaada barnaamijka kulanka warsan qodobada ooka barnaamijka kulanka warsan hooy ilaahay aboodileyla ku helaysan ka dheega doontan oo naga socdaalena siinkahaay waliba kumid aha qarahaya waliba lala beegsaday ciidamo ka tirsan camisom walina kacamuuday dad shacab eh haddaba maysheeni hantii dadka shacabkiiyo kacamuudan islamar ahaantaasna qaraha lala beegsada ciidanka amisom ee rooga gudo dalka soomaaliya ooka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta taasoo kale weliba aysan dheegan doontana wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed waana ee kusimaga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo sheegay hanti beeralayda roogda gobolka shabeellaha hoose iyo helo doonaan kala diyo markaasi fursadan siyow hanti fatahaadi uusan suubine waana angurna haddaba sideela ka weelo kor arrintaasa see meelolaka qodow dowladda galantoonka jarana ooka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta taas oo kale weliba aysan dheega doontana taliska taraafikada waddooyinka magaalada baydhabo oo amaraha kurugeed gaadiidleyda mooto bajaajka iyo baabuurto kale oo aan dareero korna laysaan la haddaba aan hoggaansamo doonana amarkaasi oo taliska taraafikada waddooyinka magaalada baydhabo iyo harugen ooka barnaamijka kulanka warsan iyo kudhugunsado doonta shirka golo wasiirada maamulka koonfur galbeed weliba lanka hadlay hindishaareed iyo hagudbiday wasaaradda reedandadiyowka dadka qaxootiga eh iyo sidaas oo kale sidii wallonku qabado lahaay dhibaatooyinka haddaba maysheni hanti hata golo wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo hindishaareedkaas akhriyoodii koowaad an bilaaban ooga barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doonta taas oo kale weliba aysan dheega doontana dadka noola ka hada ee magaalada muqdisho iyo dowladda soomaaliya ka dalba ku dalbadi hanti lagu dulqaada ciidan dhibaato ka haya dadkaasi haddaba maysheeni xilli ciidanka xasilinta magaalada muqdisho iyo ka shaqeeyayaan degmooyinka gobolka banaadir barnaamijka kulanka warsan iyo si toosan kugu isli doontaan saaxiibyaal xildhibaano ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyana weliba shahaado dhiirigelinayo guddoonsiyana abwaaniinta ka nool deegaanada koonfur galbeed xilla abwaanada magaajo lahan ka qaadana meel ku basan magaalada baydhabo isla maraxantaasna baydhabo shaleed iyo magaajo la kahaya hataba mayshan inti xildhibaanada federaalka iyo hase dhiirigelingan suufiyan abwaanada soomaaliyeed ee ka nool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo barnaamijka wali hasiin saaray waana siinla dareeri doone anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana waliba galan wiingii sii doonay saaxiibkayga da'da yar ee dhinaga farsamada eedanka fudud maxamuud cali gaabsha ha ka dhowaada markale iyo markale barnaamijka kulanka warsan hamiinama jimaaha galaaytuu khamiisniye baahayta taarigdan iyo ka eedanta tumung i lamada bilo toddobaad ee sannadka lamada kun tumung iyo siyeedka saaxiib yaal magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada maxamuuda cali gaabshaw walisan lahaa hamiin fayla wali gudagalaane qodobada barnaamijka kulanka warsan oo faahfaahsan qarahya waliba lala fiirsadaya ciidanka amisom walina ka dhimaday dad shacab eh balse hangnagado doongne ku hormarsiyoy kusimaga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi waana ee wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka iyo waliba uuse sheegay intii beeralayda roogda gobolka shabeellaha hoose iyo fursadan helo doonaan kanaal ka qodo doona deegaanada gobolka shabeellaha hoose isla maraxantaasna biyo onkeedii doona markii roobka qubdoona fatahaad webiga uusan suubiyaana inta kalen anguraana haddaba qorsho laka qodow keligaas uuse sheegay wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka waana eh kusimaga madaxweynaha mudane maxamed xasan fiqi iyo waliba la hadlay idaacadda warsan
bismillahiraxiim runtii arrinta daafurka ahayd waxay ahayd arrin uu kasoo qaybgalay madaxweynaha guddoomiyaha baarlamanka wasiirka amniga wasiirada qorsheynta iyo xubno badan oo ka tirsan maamulka koonfur galbeed oo dhaqameedyo waxaana kas waxaana noo yimid shalayto marti noo ahaa wafdi ka socday dowlad talyaaniga iyo hay-adaha hawsha u xilsaarnaa jefa iyo italia soldati iyo ida kuwaasoo micnaha hay-adaha uga mas-uulka ah dowladda talyaaniga inay arrimahaas fuliyaan ah waana runtii barnaamij laba kun iyo shan iyo tobanka ilaa hadda soo socda ahaa qorshaha ugu muhiimsan wuxuu yahay qoditaanka kanaalka loo yaqaano brimisokudario oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose oo ah meesha lafdhabar ku ah muxuu ahaa nolosha soomaalida oo idin markaa iraado gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose kanaalkaasna waa kanaalka suuragelin kara in dadku ay beerahooda biyo wada helaan si dhibaatada ay soddonka sano ku sugnaayen oga haraan waagii hore dowladda jirtayna saas ayaa loo isticmaali jiray oo xaqudi jirtay dowladda talyaaniga kii ayaa dib u soo celino ilaahay noo suurageliya in shalata aan daafurno waayahay kanaalkan maxaad is leedahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan beeraleyda gobolka shabeellaha hoose waa usoo kordhin karaa runtii waad ogtahay gobolkaasi waxaa loo yaqaanay muxuu ahaa meesha soomaaliya ugu ugu soo wax soo saar badan wadanka meesha ugu barwaaqada badanaa loo yaqaanaa hadday noqon lahayd miraha kala duwan oo idilba waxa kasoo baxaana ahayd waxyaalaha soomaalidu ay lacagta adag ka heli jirtay oo dibadaha loo dhoofin jiray marka noloshii sideetamayadii ka jirtay iyo todobaatanayadii mid lamid ah ayaa dib ugu soo noqonaysa biyaha sababtoo ah marka hore biyaha waxay ahaayeen markuu webigu gurana dadka beerahooda ibir ay ahaan jireen markii biyo badan imaadaanna fatahaad ayaa dadka qabsan jirta marka hadda labadii waa laga badbaadayaa haddii fatahaadu ay imaato biyo badan uu webiga keeno insha allahu kariim waxaa loo furayaa kanalka oo hadda la qudi rabo kaasoo micnaha meesha uu ku dhamaado meel balcad oo banaan ah ku shugi doono hadduu ilaa raalli ka noqdo marka oo jilaalka u jirana webiga wuxuu kaydin karaa biyihii kanalkan wuxuu kaydin karaa biyihii marka markasta waxay ahaanaysaa saddexdii biloodba inaysan soo marin jilaalka laakiin hadda shabeellaha hoose wadanka ugu barwaaqo badnaa wuxuu la milqday wadamada kale oo gobolada kale ee soomaaliya marka roob uu jirina waa waxbaa la abuurinayaa markuu roob jirinna abaarta waxay la wadaagaan soomaalida kale marka taas in looga badbaadayan qabo waana shayga ugu muhiimsan ee wasaaradda beeraha ay ku guulaysatay muddadii aan xilka hayday sida aad sheegtay deegaanadaas gobolka shabeellaha hoose inta badan ma haysta dowladda gacanta kuma hayso haddii ay suurtagal noqoto in la dardargeliyo qorshahaasi lagu qodayo isla marxantaasna looga shacabka looga gargaarayo sidee suurtagal ku noqon kartaa deegaana dawladdu aysan maamulin in la qodo ileen kooho kale jooge meeshii
ka xumahay horta marka ugu horeysa waxaad ogaataa dhulka kanaalku marayo intiisa badanba waxaa gacanta ku hayo dowladda gacanta ku haysa wuxuu maraa meelaha buulamareen golweyn ilaa iyo qoryooley afkeeda ayuu maraa meelaha nimankaa nabadiidka ay ka taliyaana meel yar waaye insha allahu kariim meelo badan oo ayaga ay ka taliyaanna oo waxa howlo laga fuliya ayaa jirta marka kolleyba markaan qorshaha noocan gaaraynay qorshe hawshaa lagu fulin karo unbaa u qorsheysan wasaaradda iyo dadka beeraleyda ee ku nool gobolka shabeellaha hoose iska fuli oo keliya maaha wax kasta anaga og ayaa haddana go-aankaas qaadanay in dadka waxaa loo qabto waana rajeynayaa insha allahu sida ay dadku u haystaan oo ah inay adkaanayso si ka sahla inay noogu dhamaan doonto ilahay nafta doonada daysto goormee laga yaabaa marka qorshahan inuu inuu bilowdo oo wasaaraddu ay garwadeen ka ka tahay maya muddo dheer uu soo qaadan doonaa kulley waxaan rajeynaynaa insha allahu brofeso badan uu soo barayaa meesha kambaniyaa ka shaqeynayo kambanidii loo soo bandhigayaa doorashaa la sameynayaa muxuu ahaa nairobi a lagu kala saarayaa muddo dheeray qaadanaysaa insha allahu inta ka horeysana deegaankaasi iyo dhulkaasi waxay gaari doonaan insha allahu sida hadda ay ku sugan yihiin si ka duona ayay ahaan doonaan ilaha nafta doo loo daayo ugu dambeyntii shacabka deegaanada koonfur galbeed maadaama ay ka mid yihiin shacabka ku dhaqan dadka inta badan caanka ku ah wax soo saarka beeraha iyo dhaqashada xoolaha nool muddooyinkii ugu dambeeyey waxaad moodaa in ay cabasho ka ahaayeen qaabka beeraha oo sidoo kale wasaaradduna ay usoo bandhigeen in qorshe loo sameeyo qorshaha ay dalbadeen ee dadka beeraleyda ah ma la wadaagteen isla marxantaasna ma isku afgarateen horta sideedaba wasaaradda beeraha koonfur galbeed qorshe dad intaysa soo bandhigin annagaaba qorshe oola tagna beeraleyda iyo dadka micnaha wax kabca ama ha noqdaan kuwiyo dhacooda ku nool ama ha noqdaano beerahan ku baxo ku baxa roobka ku baxa ha noqdaano dadka annagaa qorshe u keennay qorshaan u keennaa qorshahaasna waa la wadaagnaa ayagana wax kastoo qorshe ay noo keenaan si dhigir ayaan ku qaadanaa sababtoo ah wasaaradda keligeed wax ma qaban karto haddaysan beeralayda la tashi la samayn marka annaga saddexdii biloodba mar ayaa dadka beeraha ka shaqeeya oo ku mashquulsan ee maamulka ka tirsan aan shir u yeelanaa isugu yeernaa ayna ka imaadaan shabeellaha hoose ilaa iyo xudur kadibna wixii tala ayaa aruurinaa talooyinkaas hay-adaha arrimahaas wax ka qabto ayaa u gudbinaa sababtoo ah waxaad garan kartaa annaga waa wasaara wasaaradda waxay ku guulaysatay degmooyinka uu ka kooban yahay ee maamulka koonfur galbeed idan ahaantiisba inay ka suuragelisay in dadka abuur loo qeybiyo saddexdii biloodba mar isla markaana meel kasta oo laga soo sheega cudurna ayna soo gaarsiiyaanna in daawooyinkai u hortegi lahayd aan u diyaarino mar kastaba waa hagaag dhugaystayaalkaas waliba haye kusimaga madaxweynaga maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane maxamed xasan fiqi oo qadka taleefankii idaacadda warsan si toose aan la hadlay mudane eedan mahadsanta mudan
alnuur construction company warshada bulkeetiga ee alnuur waay adiga niyo wadiyu min walaadu wada walseow mahaynka dhiid ana bulkeeto oo usa dhanba baduugsan war badanta widaay an walfayleekin dhiibay weydiisay lanki kuwa burburi may eehumaasi ayle lanki galantiska jarta bes eraaba may eta bilaayada dhatintaala bulkeeta burbursana lankunbeeso oo ka qaadi beedaynimada kuwelay bes oo dheh bulkeeta beriime ee oo madiada baawuraha ku gentoona an burburaana hadiada fadaasa warshada bulkeetiga ee alnuur ma lesaato beesada bulkeeta adkaysi le bidhaanti si shaldugo nanki beedshay ka dhisidoona buug igayla bogi i burburi baarishainka weelana bartalanka seedow warshada bulkeetiga ee alnuur construction company agagshay kunbadu kabaytomaku dhammana kulli adeega constructionka kaamilka ah alnuur construction company walaaya ha saarasa mayba kumid aha interlog noocyaashay si shalduwan bulkeeta caadi tumi isiyeed iyoonay weliba labaatan i weliba bulkeetiga langorodaay dhagoolka
saaxiib yaal weli dhugunsadaaytana barnaamijka kulanka warsan qeybojay hora wali hanayn dareere ciidanka amisom oo qaraha lalabeegsadii islamarahantaasna daad shacabeeyo kadhimadan laakiin hangnagada doone ku hormarisoy taliska taraafikada wadooyinka magaalada baydhabo oo amar ah ha ka roge baabuurtiyo bajaajda ee isticmaalas wadooyinka ama jididka kayaala magaalada baydhabo mayowmada gaduud taliyaha taraafikada wadooyinka ee magaalada baydhabo yo weliba la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo welina usu sheegay intii lan ogolaado doonna baabuur dareere lezanglan mise bajaaj lezanglan ka mara doonto magaalada baydhabo taasinanan dul qaadado doonno waana sharciga la dhika doona waanan hoggaansaman amarka taliskaha kubay siduus hadalkan dhiki waryagana cabdikariin jakarta oo waraysaday iyo waliba hadalji kumay tahay bismillaahi raxmaan raxiim waxaa booqday idaacadda warsan marka horesan salaamaayo dhammaan idaacadda warsan agaasimyaaje agaasim kugeneje shaqaaladii maamusha oo dhan qoysan salaamayo salaanta salaam salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bacdulsalaam way ulijeedadii ata waxaa siin salaamaya siin booqday inaanu ku hadal xaaladda magaalada baydhabo oo ka saabsan nabadgelyada oo ka saabsan nabadgelyada ka saabsan waxaa siin booqday waqti badan inaan idaacado ku hadli taa wahay masana ku hadli male mangmale aan ku hadli walata ku yimi akunaas idaade oo waqti lu ku hadlay hana sala qobil raw majarna waqti ana kabeeri gobolkan bay oo fargalbeed sedasin yelo ku reeb ila waqtaas ila tan hoban la mamal moodan qana maalin sidaad ku hadlay nabadgelid ilaahay soo qadashi nabadgelid ka dhaada fadi walaatiin ku suurta galeen bilaa tan hataa ikiyga saadan ikiga wayata magaaladu way ka badatay baabuur waweyn iyo baabuur yareer seeba leraw baabuurtan raahada iyo bajaaj baabuurta leraw way ka badadeen dadkiya way naqdeen unig yareero tuma iyo shan jeer tuma iyo sedi jeer tuma iyo lama jeer iyo baabuur yarahay haddii wal hadlaayan shira marka inga badaw saas aawadeed haddiuna nabadgelyada ahaan nabad ilaahay geli kore wasaaradda gaadiidka iyo qeybta guud iyo taraafik iyo ترتري عليه من دون سؤالني أمانك يوسيسني بدقي يوسيس عمل من دون سؤالني وين اللي نغتي إنه نقدر أمانك أولا لبعضهم كوير ama toddobaatan kuwiin bay dhooba baabuur an kuweeda koran lan leys aan abnaan baabuur an kuweeda koran arrintan socodka ee taasaan badan gee koob ilaahay ka dhaka marka meeshaan sababta sheentay ma intii xilligan aan isin armuusay ku daaraan arrintaas horbadan horaan ku hadalni eed iyadan ku hadalni waqtidan hata keen shaabo tisii disembar kuweeda dhatan hooba lama maalamoodon ku hadalni maalin sidaad ku hadalaani dadkuun ku dhalani oo ka dhajarna ununu ilaahyees ilaahyeelihan naharyesane weerhane darte walan sheegahan ka goobabi howalku daydayan weerhani dadki walma kudayin wiliba gedaal gedaalihan gurigaana heer wayla deeriyantun lamni dhegaayaga lanituula mas jidgoolinin suubay mas afrigaadilinin suubay unugo iyo undaneeyanna ose wala qobsa koreelana arintaasadhiibi dadweynaha gobolka bay way ku codsadee lukubilaaw geeka taaragda labaatan ee toman ii dhameete labadaliyo todobaad lamada kun ii siyeedka bar oo jimaaya ya fursad qabaan sabta meelikdeere baabuur taarga laange ee baabuur leysan laange ama wiinadoy ama yaraadoy ama odiwadoy ama iyaalwadoy baabuur leysan laange insha allahu tacaala baydhoomakadereer kore bar sabtintii ku bilaawata hataba aylaska xilqaangnay ee aylaska helnay aylasku korkoonay dadka waan ku sheegay dadweynaha gobolka baykanoo waan sheegay ini qof kastaba maalinta sabtiidee hatoose wasaaradda gaadiidka iyo fiisha taraafika meelalika gooye leysame meelalika gooye baabuur leysam lahayn hobal baabuurka leysam in goosa kor meel isku dhig ama isku gad hataba kiin sheegahay lankiindi lankiindigi ma kadilna leeray siin sheegahay way siin sheegay dadweynaha ganool bay dhowa saasa siin sheegay hobasan han kuwaan toona san weelnana waraanbe siin sheegay galan kor kor siin kuwaane madan hade hobani ka sabtan galan kal was qobdana insha Allah taala walaah tirada shilalka magaalada kordhiyaan ilaa hadda la siin gudbi inta diiras wallahi hal sano lay ma dentaasana aan roogi talaka shilka hata oo dhimasho dhaawac oo isbitaal yeefati wala tagay ku walaasay tawme todoba boqol lixdan iyo todoba qof todoba boqol lixdan iyo todoba qof oo dhaawac ah walaha isbitaal iyo boosan iyo walaa kalaab soddon iyo shan qof oo dhimasho yantaana tilaa tiliiska yan kaliiskin garaysan marka tan hooba saataan argaw leetan intaas ku badan maalin kasta baa daana tola ta jiifada buqaana jiifadi yakin sheego hay ma wala maruba ay shirgeer ka dhii walaas makin sheego madisaas madisaas naad kun isantana la koran marka saas aawide iyaal yar yar baaburti wada sabaaburta walaad quwanto oo dadweynaha oo gobolka Baykanol way jeelna ani wada shaqeeyno dhaheeyte no is shaqeyn ani unu dadweynaha in shaqeyn dadweynaha unu in shaqeyn wala la qoban kileeyaan wal maqobada korna dadweynaha ka hayn ulmaadaha ka toy leer gobolka ka toy oo yaqaanaha ka hayn ururkooyinka ka hayn qof kasta ka waysiin qodsado hayne ene wala ku qodob dhabaatadan oo dadka dhanba saameeyay qofka shileys ma saameeyaso qofka noo qodob koro inta filan sida kaan yasiin qodsado hayne baawarka leysalaanga ee magaalada isin ka aragdan oo kale tallaabo si ay ku qaadan
waqti badan waqti badan waanin waqti badan waanin balin ilaahay waynoo eh unoo ilaahay na kaalmaysadaan dadweynaha na kaalmaysadaan baaburkii leysan laange oo landigi isku dhii korto qofka isku tabraysan iyo hata saadan walmahayo waqti fulaan iyo wal goos isku dhii korto hada kulay dadki walaalay waalad iyo weelaha ka dhajarna taas walalan walan fiiri hor buuqna iswan fiiri hor laakiin ana baabura qabe leysan nama goosadaayo tangiya horalhan ku gudubi waan wala ku tabi way ballan qaadan unoo ka anoo ka hadalay afka ciidamada oo nabadgelyada oo turturaarey traafika dheera oo ka hadalaa boolista iyo baray traafikada oo nabadgelyada anoo ka hadalaa oo ka hadalaa qofka afiis wasiirka amniga ka hadlaw wasiirka gaadiidka ka afsiga ka hadlaw baabuurkii taargi ee baabuurkii leesan laange ma ka shaqayo bay hada baan sheego ma jijaho malan fadhi bay doo ma ka shaqayo so wiji garan ku tunga ay baabuurtii wiji an ka goon kan goosteen hata walaalayaal oo san leena hodowna walaalayaal ma naga soo galanta ee la gale inta galan la galna sabani aadin wal seen ka sheego aan walaalnimada mal seen ka sheegni way seen ku codsadaan markor anisan baabuurtii goostan leesan goostan leesanka baabuur male qof kale adi kaalmakiin hadii walaakan ada meelka dhamata wayla keetir ay leesanka hebel hebel hebel laki leebel hebel ku dhalay mas meel hebel aan dhalay saasa inta sajari saasa laki leeli adi kaalmakiin gata marka de saadina kaalmakiin kana oo unoona de kaalmakiin kana oo nam kaalmakiin sunana waysin sheego haye arintaasa hadegdi waan laga maarmaan waan ilaahay soo bi karo wasoo bi maalinta sabtiga ee baabuurka hanis robot gareen hatta booba usu gadada markaas baaburka toobad gadoon wayla faday rooytaaydi sheento baaburkaasi baaburkaasna lahay suga teer baaburkii musmeelo gal hooba eesaasnaad gurigaan ka garaan garaashaan ka garaan jiditaanka fadhiyaan meel bimno ku kodaaso walaaloo kalena liist ee taarkakooda ee liisan kuusay awaamiirta isin ha ku saarteen dhinaga gaadiidka baawarti weyn ama bajaajku baab baabur wadanka wadanka Soomaaliya tareel ma ka dhagdaayo baaburtuno konteenar gaada soon ka dheer iyana tare baabur konteenar gaada konteenar ka gaada ee baabur kuno baaskiil leeya oo yar yar dhatiyoba walaaki yar kuligi walaaki rooba bilin duuhay hal baabur ay ma duuhay baaburtu dhamaantii lin duuhay qofki iska fiiri ee murun ee qayli jida gooy iska fiiri faa'iido ma kala inay iska fiiri walaalo wal faa'iido badan ma leh markor walaalo wasan lana markii dambena ee hoobasan walaalo noo diidan والكلا أرجع كويدون أنا وان كشين كجود يان ويل بتو ولا ولا تيجنت هسه بود غريه قصد ليسان قصد
iniga kale wadooyinka oo kale qayb ku mid ah shacabka meelin burbursiin wadooyinka waran والله إذا كنا بروحين ولا أرجع ما توصل ودوينك بربرسين بعبصنا بدن دكنا بدن ودوينك بربرسين تاسوي لسوا إن تعال قبل إيد دمي إن دم قبل دمي إن تعال قبل كان وين تعال قبل كان تعال قبل أن توراه إيه gudoomiyaha degmada i walaasa antaale hulasun dhanban antaale qof kastaba bo ku danqada wadan ku danqada antaale walaay kaalmee meel hanooki eedin hooba leetan yaa qobadaana laakiin wayn ku sugaane maamulka oo gobol degmin ku sugaane ununda kulli huwinta hanooki eedin qobadaan hoob ilaahaydan waa hagaag dhugunsadyaalkaas waliba hayay taliyaga taraafakada wadooyinka magaalada baydhabo oo la hadlaayay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
horseed international hospital isbitaalka caalamiga ee horseeda
hasalay habiri an hubun hubun an gawogi hakaarseekoo degin horseed international hospital iyo ilbaabadii haddada balag may hooliye eh xarun caafimaadu linhilowsanaye horseed international hospital xarun caafimaadoo heer sare ew adeegnimadahan ku shaqeeyay hagaagsan horseed international hospital heer sare dhaqaatiir caafimaadka ka heel dheer hadal degan iyo hoolkarnamadanka deerana iyo weliba shaqaalan hagarsadaana hujeenka jarne hooliyo dafdaf eh xaruntiyo ka howlgalaayangu horseed international hospital xarunta caafimaadka ee horseeda may ballataa qeybo shaldubansada qayb farmashiye qayb dhaqtarka fadheeda bukaanku siktaa bilow qayb jiif emergency eh iyo weliba qayb shaybaara mishiimadii casri esada b c g oo laku ogaado uduraka dhew wednaada hidadahiri maayaan qiibo biliiridaan iyo nag weliba qiibo wednaad oo dhambal maayaan wednaad oo garaamaasa bordi ultrasound oo suna laku ogaado
dhugunsidayaal weli wali ka guda jirna barnaamijka kulanka warsan walina noo dhugunsada ay tani seetun isiyo dhibic lama aalada satellite-ka iyo live streamka adduunyada meel kasta isinku rogdan yaa si toosan igu dheegahaytan seetun isiyo dhibic lamana waliba sahlay intii deegaanada koonfur galbeed iyo guud ahaan caalamkiisa noo dhugunsatan barnaamijku waliba siinla dareeryahay anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaal ah stuudiyahna waliba infidh ee dhanka farsamada saaxiibkayga maxamuud gaabshaah walina lahaa hamiin fayla jimaa fayla saaxiib yaal meel ka siisan adduunyada ku rogan shirka golo wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya waliba lanka hadlay hindisi sharciyeed yaha gudbidii wasaaradda reedandidyowka dadka bogtaale ee mise qaxootiga ee kukoyow dalka banaanshay isla maraxantaasna hata la fadow antii sharci lansuubi kaasi oo geeka akrintiisa mise akriyowjay koowaad yoo suubiyeen golo wasiirada maamulka koonfur galbeed soomaaliya afhayeenka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ustaad nuurudiin oo la hadli warbaahinta markii shirkaasi ha dhammaaday yo waliba uu sahdaliyey aan dhekaysada tan
bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdulilah maanta ay taariikhdu tahay laba iyo laba laba iyo tobanka bisha toddobaad labada kun iyo sideed iyo toban maalin khamiis ay tahay waxaa golaha wasiirada ee dowladda koonfur galbeed soomaaliya kulankoodii caadiga ah ay ku yeesheen howlka shirarka wasiirada koonfur galbeed soomaaliya madaxtooyada waxaana shir guddoominayey kusmaha madaxweynaha ahna wasiirka beeraha iyo waraabka mudane maxamed xasan fiqi waxaa ugu horeyn warbixin laga dhageystay wasaaradda beeraha taasi uu jeediyey wasiir ku-xigeenka mudane trafico taa ku qotontay sidii horumarinta beeraha loo sameyn lahaa iyo wada shaqeynta kala dhexeyda njiboyada dhammaan ka howlgala deegaanada koonfur galbeed soomaaliya sideed iyo tobanka degmo saddexda gobol ee koonfur galbeed soomaaliya marka waxaa halkaa warbixinta inta badan dhiibay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka mudane trafico waxayna wax badan ka qabteen dhammaan degmooyinka waxaana ugu baahi badnaa gobolka baay laba degmo ka tirsan sida qasax dheera iyo buurxakaba taana wasaaradda aad bay dadaal ugu gashay in ay baahidaa daboosho sidoo kale gobolka shagalal hoose waxaa ugu baahi badnaa degmada walaweyn iyo degmada marka oo iyadana dagaalo badan ay ka jireen labada iyaguna hadda waxay wasaaradda xoogga ay saartay in halkaas baahidii ka jirtay oo abuurka iyo daaweynta aheyd la dabooli doono hadduu la yidhaahdo sidoo kale waxaa jirtay gobolka boqool degmada ceel berde iyadana baahi badan ay ka taagneed oo dhanka dawooyinka iyo dalaga beerashada intaana hadda waa laga xaqabtiraya hadduu la yidhaahdo sidoo kale waxaa jirtay mashaariic la daafuray maalin dhaweed ee dhanka ku saabsan shabeelada hoose iyo mashaariic kale wasaaradda beeraha ay qaban doonta hadduu la yidhaahdo kanaal qodis oo laga qodi doono kanaal gobolka shabeelada hoose iyo sidii dayactir loogu sameyn lahaa webiga shabeelle oo aan dayactir helin muddo soddon sano ah dowladdii dhexe se u burburtay ilaa hadda aan dayactir helin in webiga shabeelle la dayactiro oo dayactirkiisana mardhow uu bilaaban doona hadduu la yidhaahdo ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan ummadda reer koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda ay ugu bishaaraysa mid ah wasaaradda markaan kasoo tago warbixintii iyo qaabkii iyo mashaariicdii wasaaradda waxaa kale oo hindiso keenay halkaa oo mardhow loo qeybay wasiirada lana ansixin doona mardhow wasaaradda wasiir dowladda dowlaha dibadejinta iyo jaalidaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxay ku guuleysatay markii ugu horeeday in ay la wareegto dejinta dadka soo laabanaya oo marka hore gacan orin jirtay ama maamuli jirtay intersource maanta guushii ugu weyn ay gaartay dowladda koonfur galbeed iyo wasaaradda dibadejinta wasiir dowla doctor safayow ay soo hoysay waxaa ka mid ah ugu weyna in dadka soo laabanaya ama ritaaniska ah ay la wareegta dowladda koonfur galbeed wasaaraddaasi si gacanta ay hadda ku maamuli doonto oo hooshaasna iyada ay wadi doonto hadduu lahaado guud ahaan inta looga hadlay shirka golaha wasiirada dowladda koonfur galbeed soomaaliya maanta intaas bay ahayd dhugunsidayaalkaas weliba hay afhayeenka madatooyada maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku hadlayay shirki golo wasiirada maamulka koonfur galbeed geek iyo kuweeldhadan magaalada baydhabo ee xarunta kumeerigaarkan ee maamulka koonfur galbeed
hani dental clinic amang hared lang o minya hogol deret horti halki bakubati hoorsanoy haamuku buysanoy ha kala maynis eraw haqi wa ogaw hegii hegaaba hadeegnamo ho dheegda hoogsha bedinka un hubunta in la hagaajiyo inka muhiimsan ilkooga haajiyow sidee may afkaadle iska haysatay hadal dhangmaykii aragaa sawalku imi hadali haastaawo marbanku sugdoy sawalanjaraan hega afka ilkoban hagaagsanay ilan koodkii iyo nay sheekada badhabaasa xishoo dartiis intii afkaana raabada fadhi hagaagsoy ilkooga hiigsoy hani dental clinic
xarunta xirfada daandistig holkarka ka'ee hani dental cliniga kin muhiimsan ogaaw hami i rafaad harbi hakaar hagaajiyowka ilkooga ho-ad halamaraasi haddalakin furay deer hani dental clinic daandista casri ow hoolis degdeg eh daraaw i dadaa in la hayno daandistiga hani dental clinic hani dental clinic hoogsida i kashwiiti gooyolakuu ka hoobiya hooliya ma eh hani dental clinic agab makiinka diyaar aha mashiin
weli haniin darere dadka nool kaxda ee magaalada muqdisho oo dowladda federaalk soomaaliya ku dalbaday intii laku dulqaada ciidan oo dhibaato ka hay dadkaasi iyo qaraha lala beegsaday ciidanka amisom iyo dad shacab oo ka amuuday laakiin weli ku hormaraysaane xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golo shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba shahaado dhiirigelin iyo siena abwaaniinta ka nool deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan magaalada baydhabo xilla abwaanadaasi oo inis aragaayeen antiyo iing abwaanada ku dambooya ama abwaanada anka liidada dalka soomaaliya balse xildhibaanada oo arrintaasi ku duulow yageeka waliba siena dhiirigelin waana an muujiyeena intii eedlanka jeeli deegaanada koonfur galbeed iyo caalamka inti iskale xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ku mid ah xildhibaanada baarlamaanka golo shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo xildhibaan maxamed cafaraale yalamadyoba weliba si toos aan ku qiib galayna munaasabadda shahaadada la dhiirigelinta ee lakasiyaay mas-uuliyiinta ama agwaaniinta deegaanada koonfur galbeed soomaaliya walin hadaljo ku mid haye bulshada wala labaday la baraarujiy lagu baraarujiy dadku may leedahay dadkan dhibaateeyahoy hataa may leedahay tidininkijihaysa mabari qorshe wala wade una ilaa heer madaxweyne gudbiyni ilaa heer baarlamaan gudbiyni aniga faraal eed iyo eedan dadaal madaxweynaha inkiinan tumanjeer hor fadhiya arrintu ilaa haddana walmay ku qaban koonfur galbeed saasoo kale yool kasba macnaha waaba sabartiyo basaas nagati wala fadaanay hadda dhalinyaradii bulshada rayidka oo shalduunta roogaan banaan bacin ka qaban qaabina gudoomiyaha bulshada rayidka kocodsaana aqoon-yahanada kocodsaana aqoon-yahanadii cuslaadina waa may leedahay yool wala fadaanay dadkii bedela fadaysa nagata may leedahay gudoomiyaha aqoon-yahane oo rasmi hadda majaarlanki hay emedi professor xiro hay taas wala lagu faday golaha aqoon-yahanada si listeedan suubsadaan may leedahay nidaam iyo si la shaqeeyeen may leedahay nimankii oo hadda xilkaha iyo afyeenkii wala rogeen kusimihii oo may leedahay gudoomiyaha aqoon-yahanada koonfurta soomaaliya roog marka abaabula baahan wala fadaana noo faa'idaystaan hataa intii unti roogno sidii beled dadka lintaleen sii faday dhibaatada tanki jarta wala iska tallaba kor waddanka marka dhibaato badan may leedahay kooyti dala duurka kale kuma kuma hindimadan dadkii hadhimidi oo hata baaba helsho hata may warqab iyo haddana bilaantan imay lehaay dadkii ganacsatadahay in dadkii jidka maraay yaa dhac kubsi walaasala kusuu biyood wala fadaane haddii wala isku yihiin bulshadii rayidka roog aqoon-yahanadii roogan dhalinyaradii roogan dadkii wadankii dagaalamaay roogan abaabul laynoo qabo wala fadaane may lehaay jidku camar furan ciidamada qalabka sidisaysan ku warqabtaan rooga iyo naftirka wala fadaayana garab la sii koonfur galbeed taasoo kale laakiin haddii bulshadii ku kadka dhibaatada oo dhibaatada may leedahay shacabka lukuhaay dareenkaas dadkaha kii walwiin oo qabsado korna geedkan may leedahay xafladan xafladeedin faylangu wala fadaana silin daa'ima shahaadi sharaf musiin abwaaninta shiri maqaadoo qosmashaarkii oo malee hobolo muqtirsan wala waaye bulshada eedin kariyaa qasan suubiyaan joogintaan ku koobee tan kale wala fadaane banaanbaxyaha abaabulaan oo bulshada kakahaasa sidii jituunlin furubadi ah in una muujino ilaahay qofsay maalin walba daraad inta danbay todoba gabdhooda ayaa la qursaday aana dadkoo tiyano jeeda hataa biila la qursaday dhac iyo booba laga jaray magafu iyo roog dadka suubiyo hataa taleefanadii oo lahaay magacyadii oo lahaay wala waa intiin ciidan abaabul ganacsatada raashinku qaadan haddii dowladii walbaba way dadku dowladii heshaani tumanjara wala heshaani dowladii waa furgal wala heshaani shacabka intuu soo qofsado macnaha kacdoonkaas shacabka oo jidka may la raasinin kufurumada la suubiyo maamulka koonfur galbeed maamulkan kale dowladda dhexe kabra waaya kumasin sheegan bulshadeen badbaadino laqbilaantis la kufsado gabdhowsula la kufsado dayus waay hal dayus laa yadkhulu ljanna wa fursada aan ku faa'idaysanoy oran lahaada haddana may leedahay wal hallahi laakiin wala fadeen bulshada ka tan wal qofta jidkan furudu kor boqol ganacsatada markuuna lukulunga hataa wala yaraana mashaar uga siyaanada fi jidkanin furufada دوم له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته way baa-ida codsaday dadka aqoon-yahanada hadda walbardoo haayo idin horta mada horeysa soofisi laabrari la furo laabrari late soofisi in la furo oo la ka aruuriyaa dhacdooyinka dhinac diini haatoy dhinac meeha suugaan haatoy inay la waayo suugaanta lama afro madan willi adeegsaday masaxli adeegsaday madan willi adeegsaday meeha colaada li adeegsaday xilliyadan haata willi baahna illi adeegsaday dhinac colaada oo meeha nimanka nabaaddiidka oo dalki dadka baabi'iyeen iniyo yacni jawaabidiyo la qaadado yee la fadaay madii dagaalada la galaaw nanka meehay arwaanka colkisu halkaa jari isu gubaabiyi jari isu gobiyi jari marka gobaygaas lankidayada laka sameeyo gobaygaas imana maxaa naqadi jari fanaantan لماذا النوع من الاستعمال مرنا ولا كنسة مرنا ما هي ولا ك الحرية حل لك حرية ترى مناسبة كإذن يعني استعماله حل لك ولا تساوي اللي استعمال وقتك عندي ولا تساوي فرق إيه اللي أنا كفرح سنة يعني قلبت يعني أنا صديق قلب حفلت لك حساو مثلا لك قيمة ياو أبو أنا اللي حانكين oo soo guustay eedan ka faraxsana waana eedan arrintaa oo runtii shalay hami horada ma xafladda oo la furay baarlamaanka yaa way lahay war abwaankii inay tarashay waaq meelisheenu way ya magaalada lacag markii yar dhaqaalo markii yar ini yani wada fadhi hasa isxilqaano yani hadii hadda xukuumadda iyo mehay mehay baarlamaansha ay gordo waayeen in shacabka hadii isxilqaamo dadka lanka yani waltarka leh la qiimeeyo lin baahan yihiin والله يا رماها ورهل السوق يدغاله تكاملها تنزل لي صار مها بالكسر ولا تجيله فوق دولار حتى بقل دولار لا واستفى دو مدون والكرارسي والشاك ولا كفر الشاك لا ولا كسر الشاك لا وفيلته وبضوا واي بحر واي لما يقعد يافو كل شو ما يعني شريته من لي لما انت وين فضيت دبك كي كان هو قال تمو ابو انا ذا سو ما عرفت كلمه سادوك كله si goona la ixtiraamo hay guryo la dhiso hay mid la yidhaa dhaqaale la siiyo hay halka laakiin aan wal habayaraato gacanka haaya mase qiimeeyo mal aragaa bol goobta oyay wa odag intahay argaasi adaa wallahi dagoy madun madun waqtigii dhamaaday argaasi ayaa la leeyey malan baahan aan way baa hajeediyey waana kaburaad jeey dhallinyarada hasa hoseyntidiida oo mutacalimiintan badan inay suubidaan library haddii aad library suubina meel alkeed aan lahaana suugaanta dhumaasa afka dhumaasa way la taray dadka mid yani dadka oo tigdar way mareen oo sida to raayana warafti maay baylin baylin bishu way baylin ka hadalo way ka maay da seelka dhike seelka la ka hadale ma amalaba meelin seedo ba waani la hada la bridi la la waani la hada meel ardi la ka kaydiya way luqada diili mirslaag badanta afka maay badan yihiin dhowr nooc ayaa yani dhowr luuqadal shal hadale in shal la fadana fadil isma fujo la fadee gudilin biyo la fadee ko gedo la kusheena ko bokol la kusheena ko bay la kusheena ko shal la kusheena ko shal la dhaxal kusheena ko la kusheena ma ahay jubada dhexe jubada hoose meel dul deegaan yani sin in shal markaas luuqadaas in shal markaas ay weel heleen marka kiisalka ay asalka ay heleen din socotaan tawaatil lamadii madina biyaay af Soomaaliga oo nin sheenay afka Soomaaliga ma ay maxadriyahay لانكب يعني وهري او راسوب يربهاي بروفيسور سالم محمد علي هاي لان يجيب له هاي لان بكر هاي لان ما هاي يعني لكن او يعني لهم جامعه شو هاي يعني لكن كبدهم ولا هارو بها هاي odayaalkii la koor weey kumid haayo xaaji mukhtaar kumid haayo ee odayaal badan oo baa wax suugaantu ku arusideeyaa hadana la kurba haaji xaaji mukhtaar maxamed xuseen sheekh mukhtaar maxamed xuseen kulli shay yani odayaasha tan la koor weey bahay afka Soomaaliga yoo waa yani yoo la qaadi marka odayaalkii hanu lamida iyo mase dadkii hadeeri baad ogaan marka intii hadda goorgoorasa wada codsaday dadka aqoon-yahanada iniyo gacan arrinta yaadeen dadka suugaantana wal badan hadallo badano una hadda unan hayna suugaanta lagu dhexle sidiisu aqoyla ku helay suugaan suugaantaas yaa ku dhex baxayso erayo badan oo argaase kudusa kahaasa eragu leeyaa dheeraas marka waa ku dhex baxaysa meelaa ku baxaysa eedeeda amaha hanas waliba hayeene xildhibaano ka tirsan baarlamaanka golo shacabka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo ka hadlayay munaasabadda shahaado dhiirigelin alakasiyaaya abwaaniinta ka nool magaalada baydhabo ee caasimadda kumeeri gaarkan ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya
xanuunsha daawada geedo duwa daruuraniin gubatay deed adida helay way durdursadeehe duwaa shifaa'ullaawa daa'inkaynniinsaani udur walba lokooka daawaya bulshood diigsada dantiinaa ka jarte xarunta duwa shifaa'ullah cudurrada lakooka daawaya wayba ku mid ahaa sida jinaga dhaawtid sixir buryowka ayuumanaadka umulsawiyaanka dhiigdareeraga aadilahawka manduuraga manka bararaw dhalmalaanta caadida la waaye waswaadka mundurmalaanta laguhurowka eradhuuraga lafadhuuriyowka intaasi weliba inku badan iyo lakooka daawaye ho alla andiidnaba xarunta diwa shifaa'ulla xarunta diwa shifaa'ulla udure lakooka daawayaw faraha koonkorma ah way baa ku mid ahaa udure meedle lakooka daawayaw sida busumageedka
saaxiib yaal weli dhegeystayaashana barnaamijka kulanka warsan idaacadda warsan u farsamada maxamuud gaabshaw magaagay socdaalu waliba san laha saaxiib yaal meel kastiisin adduunyada ku roogdan waliba si toose aan la dareertana barnaamijka kulanka warsan aalada satarleedka iyo life streamka iyo si toose hataninku dheegahaytan walibana siinku la hadalaayna seetun isiyo dhibe lama dadka nool xaafada ka tirsan degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo waliba ku codsadayna dowladda federaalka soomaaliya anti laku dul qaada ciidan dhibaato ka haya degmadaasi dad badan oo shacab eh oo ka nool xaafad ka tirsan degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo waliba iyo dhigana banaanbaha kaasi oo iyo ku koowaadayaan ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya oo la sheegay intiyo ka hayaan dhibaato iyo barakicin dadkaasi ama bogtaaliyow dadkaasi ka nool degmada kahda dadkan iyo waliba iyo ka noolyiina waxda koowaad ee degmada kahda ee liiq liiqato ex hero mogdi walina markaasiyo sheegana inti dhibaatooyin iyo ka hayaan militariga soomaaliya waananan dulqaadada dooniyogon anka baaqi dowladda federaalka soomaaliya inti laku dulqaado ciidankaasi hataba waani waxaanu ku mid a shacabka oo hanis baan bahay isla mar ahaantaasna dalbaday inti laku dulqaaday ciidankaasi wuxuu naga dhacayaa dhulkeennii annaga aan lahaynoo dukumentiga aan u haysanay sharciga oo aan sida xalaashaa nagula siiyey dowladihii asaga ka horreeyay ay nagu siiyeen waxaan u sheegaynaa dowladdeennii kacaankeed waxay u burburtay cadaaladdarro waay cadaaladdarro cadaaladdarradan aan ka soo bilaabay xeryahan aan ka soo bilaaban ilaa gubadley saddex iyo toban xero ilaa iyo oodweyne ilaa geeska gees ilaa dhinac ka dhinac oo laga bilaabayo dhinacan maxay tahay waa cadaaladdarra aan ka tisanayno waxaan ka codsanaynaa madaxda qaranka inay cadaaladdarrada naga dhaafaan dhulkeenna faraha nooga qaadaan dukumiintiyaan u haysannaa si sharciyaan ugu haysannaa dukumiintigeenna si oon waxaan rabnaa xorriyadda oo xalaala inaan ugu noolaanno dadkii guryaha degnaa waa kuwaana soo barakacay waxayna u soo barakacay meelo ku hoydaanay laayihiin waaba gurigiinaba laadihiin gurigiinaba laadihiin madaxweyne farmaajo waxaan ka rabnaa inaan aan maaragtay ii sheeg dukumiintigeenna waa kana si sharci oo xalaalaan nagula siiyey waraaqadiheenna waa kuwana وصلى الله وبارك وسلم عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan halkan isugu nimid waxaan halkan isugu nimid inaan ka mudaharaadno dhibka ay nagu hayaan ciidamada haddii aan nahay xaafadda liqliqato waaxda koowaad ee degmada kaxda waxa waaye waxaana soo degdegay ciidamo waxaana loo sheegay dhulka aan degannahay inay rabaan inay dad kala siiyaan oo loo guryaha ku yaalla la burburiyo oo dad kale loo cabiro arrintaas ayaan ka mudaharaadnay dhulkan dukumiintiyuu leeyahay gobolkuu yaallaa rasiidii sabarlooga u go'an dadaa diblakeyd la soo siiyey inunka dukumiintiga ka dhumay oo yariisu hadda dukumiinti diblakeyda soo siiyey oo haysto ku leh mulkiyad dadeed waayey intaasoo jeeraa la kala gatay wasaaradda maaliyadda canshuurtay waa personal property wax oo dad gaarhi leeyihiin waayey dadkani way iibsadeen waa waxaa la degan yahay muddo dheer oo dhowr iyo toban sano ah masaajidyaa ku yaalla sida aragteen mashruucyaa ku yaalla deegaana waxaanoo dadku meeshii degan yihiin ma garanayno sifada in loo burburiyo warqadaha loogu soo qoray oo laleeyahay dad kale oo dhul laga qaaday ayaa la siinayaa in qof soomaaliya dhul laga kiciyo uu leeyahay oo hantidiisa tahay dowladda dukumenti siday dukumenti aadu lagu yeeshaaye in cidka ay lagu wareejiye anigu ma garanayno warar badan oo burcad dhuleed iyo waxbaa la sheegaya anigu waxa aad uma garanayo dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo wasiiradeeda halkan waxaan ku haynaa warqado markaan u cabanay wasaaradda gaashaandhigga ay noo soo qoreen ay leeyihiin dadkaas lama barakici karo dukumentigooduna waa rasmi arrintooduna waa arrin maxaan ku radaa siyaasiya oo wasaaradda ayaa maaragtay go'aan ka qaadanaysa warqadihii ayaa la diiday waxaa la leeyahay waa la duminayaa waa warqadihii wasiirku qoray sihayaha xilliga ahaa ee xilka wasaaradda gaashaandhigga ahna wasiiru dowlaha wasaaradda gaashaandhigga ma garanayna marka haddii sharciyadii wasiiradii hadalladoodii la diiday cidda wax lagu xukumayo oo sharciyadda iska leh mar haddii wasiirkii la diiday annagu meelay ka timid ma garanayno haddii aan xog laga haynin dowladdu ha ogaato madaxweynuhu ha ogaado ra-iisul wasaaruhu ha ogaado waxaan rabnaa marka in ciidankaa la dul joogana laga dul qaado waa mahadsantihiin wa shukran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu intaanoo shacaba ekis xere mugdi aa laga soo barakaciyey waad u jeedaan dowladda soomaaliyeed oo uu soo warrayo madaxweynuhu oon saddex hawe saddex beri u soo jeednay oon ku dhaaranaynay ra'iisul wasaare magaciisaba khayro la yidhaha usu magacaabay aadaan u faraxnay aadaan u faraxnay aadaan u faraxnay waan faraxnay ha laakiin laakiin yaa niyaddayna dib loo xumayn farmaajo oon saddex hawe saddex beri u soo jeednay iyo khayrre oo ku xigo isagu magacaabay aad baan u faraxnay haddana niyaddayna waxbaa galay ekas xeri mugdiyaa la yidhaha meeshaan waa la cabiray dawlad hoosaa u goysay rasiyo sabarloog intaanoo shacab ahaa ku nool waa degan tihiin islaan caanooleeya islaan ka gadatay loos iyo ka harurisay waxay kala baxda waayey intii aa militariga u soo jeestay marka waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh oo madaxweynuhu ugu horreeyo ra'iisul wasaaruhu ku xigo iyo inta kaloo wasiiroo waxgaradka waxaan doonaynaa duqa magaalada intaanoo shacabkiisii ahaan nahay shacabkii waxaan nahay dawladda shacabkeedii barakac kama mudin waxaan ka mudannahay caawin haddana dhulkii iyiguy gateen ooy boosboos u gateen haddii maanta militarigii burcarduleed intay gadaal uga soo gambadaan ee yidhaahayn noo kixi kabacdina waan cabarinaynaa sharci maahaanu aragnaa annagu sharci maahaanu aragnaa dawladda waxaan ka codsanaynaa inay militariga naga dulqaado anas waliba hayeena dad shacab ee oo geeghan iska bambahi magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya isla marxantaasna dalbadaaya intii lagu dulqaadaa ciidan ka tirsan militariga soomaaliya oo xaafad ku mid ee degmada ka hadayo la sheegay intii barakicin ka wadan ciidankaasi
aquuna medical center xarunta caafimaadka ee aquuna
abaar i aaran ka ba'yaa magoowo amarshono heg alla ku kooyow cudur i aafimaadna saaso ilow aadaneega dadaala ku saaran cuduray aajisay idaaska reebee ebadkaanis er caafimaad iyo begaa qabee kan agal qaad xarunta caafimaadka ee aquuna medical center aquuna medical center mashiimadi adeega caafimaadka intii idinka ogayteen in kaloo ku asirsan allah ka kordhiyey ang moogatoy aquuna medical center isbitaalla ka neefsadayo edi i madowta cudur wali korka ka jara walkoo ka baare walkiin edaaye waana waykoo ka daaweeye aquuna medical center dhakhtar caafimaadka ilmi aqoon durugsan leh in adeego ka bulshadana ebadlanka deerana meelalakiinka diyaariyo aquuna medical center xarunta caafimaadka ee aquuna medical center may ballataa qeybo shal duwan sida qaybta o t b da oo eh meelo dhakhtarkuusi fadheedo ultrasound qaybta baaritaanka uurka jarka midwifery qaybta umulisada qayb farmashi eh oo daawitiinka doorfay lahayd diglaakiinsi iyo diyaarkiinka eh aquuna medical
saaxiib yaal wali dhegeysada ay tanaa barnaamijka kulanka warsan hamiignimo jimaace uu taarigdana ka eednanta tumun iyo lamada bilo toddobaad ee luulyo sanadkana labada kun tumun iyo siyeed ku siyeedtun iyo siyeed dhibic lama aalada satarlet iyo life streamkana si toos ah hatusiin kula hadlaayna magaagay socdaalu farsamadana maxamuud gaabshaw wali hasdeernay qodobkiinka dambooyey barnaamijka kulanka warsan qarax iyo waliba lala eegday mise lala fiirsaday ciidamo ka tirsan han amisom walina kacamuuday dad shacbe kolonyo iyo la dareeren ciidan ka tirsan han midowga africa amisom iyo waliba mardhowayti kadhiyay mise lakala beegsaday xaafadda suuqa xoolaha ee degmada hulwaaha ee magaalada muqdisho meenada noocoga dhulka lakaduugow iyo waliba markaasi la sheegay intii ciidanka amisom iyo lala fiirsaday xaafadda suuqa xoolaha gaar ahaan meelilankasow buurka oo ee goob markaasi eedan mashquul badan isla marxantaasna ciidankiiyo maraayeen qof ku mid ee dadka suuqa hoolo roogi oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo warqobad yeh yo waliba uuse sheegay intiiyo dheegeeyeen qaraxa ulusa kureeda ciidanka amisom iyo fureen rasaasa fara badan isla marxantaasna iyo ka amuudeen saddex qof oo markaasi shaabhaay waa kuwa goofroogaga oo la hadlay idaacadda warsan ee magaalada baydhabo
waa degmada xaafadda suuqa xoolaha waaye marka waa nin dhawey gaari abdibilaa oo maraayo gaarka meesha buurka loo yaqaano ayaa xabado furay ilaa saddex afar qof ku dilay oo kasta ay direen xabadaha uu gaariga furay marka maanta dadkiibaa is abaabulay xoogaa banaanbaxayay sameeyeen gaariyaal ugandhaysaa soo maray oo xabado furay marka ilaa meeshaasna waxaa lagula egtay gaari ay leeyihiin ugaandhayska ayaa qarax lagula eg banaan banaanbixu wuxuu horay u socday gasanaayo dadka kiirka loo laayay oo ciidamada dawladda oo gaariga meesha maraayo ay ka godoobsanaayeen marka waxaa soo maray gaariyaal ugandhaysa marka meesha qarax waa lagula egtay ka kabacdina iska horimaad dagaal camal ah dhacayo xabaday fureen dad badan oo shacaba waa waa ku laayeen ilaa saddex hadda ay dhimashada sii maraysa sida aan wararka ku helay hantay saddex qof aa dhimatay shalay maalinta axadda in gaari cabdibila oo dawladda ay leedahay ilaa afar qof uu ku dilay oo jeer u dilay waa dad shacabka xaafada degan oo magaalka meesha waa meel suuqa oo dadka dhan oo xaafada yaaqsi inta badan ay ka ka adeegtaan waayo waa meel saxnada oo sida bakaar oo kale oo busbusyada oo kale marka inta badan waa meel bustoojooyin oo dadka magaalka aadayo iyo dadka soo gelaayo qudaarta ay imaato bagaashka wax kasta meeshaas laga helo marka meesha marka la maraayo waa meel cariiriya waayo meel buurka la yihahdo dadkii cida suuqa hoolaa taqaana waayo marka meeshaas waa waxaa iska abaabul oo horay u jiray oo dad horay uga gadoodsanaa dadkii dadka laga dilay oo dadkii deegaanka oo islamarkaasna maalin kasta baabuur kastoo maraayo ama ugaandhays ha ahaado ama mid dawladeed ha ahaado xabaduu furaa midkii marka ugu dambeeyay soo marayna xabaduu furay dad badan la ku laayay hoosa ugu dhigay marka waxayna u badnaayeen dadka u laayay dad baabuur wata oo baabuurta iga hor wareeji ah markuu ka wareegay ama meel gees uga baxay lagu sii shiishay oo lasii dilay ayaga dhan ay wada ahaayeen gaariyaasha haddana dadka dhintay waa dad shacab ah oo ugaandhayska ay laayeen markii qaraxa loo dhigay ay baalkii ay xabadaha ku fureen hadda waxaa socdo gaari ugaandhayska meesha lagula qarxiyey oo yaalaa ayagana meeshay difaac ka galeen xabaday fureen baalkii dadka iyo suuqana waa dadka waa kala carareen jooguna hadda waa qasan yahay waxay ciidamo oo dawladda meesha soo gaaray gawaandhayskii laamiguna marka qayb qaybna waa ka shaqeyna qaybna kama shaqeyna ciidanku waxay fureen qaraxa ka hor ay fureen qaraxa ka hor ay xabadaha fureen markay xabadaha fureen ay xoogaa ku socdeen qaraxan ay qaraxu dhacay laakiin xabadaha ay fureen horeeyey waa xabadaha ay fureen ah waxyeelaysa dadkan rayadka ah oo ilaa xataa qaar waxaa hadda dhaawacyo la sheegaya xaafadaha xabado ugu tegay laakiin dadka oo suuqa laamiga ku dhintay waa ilaa saddex aan maqlay marka laakiin gaari qaraxna meeshuu yaalaa marka xabadaha hadda dhacayo kaalkaal ay usii dhacayaan waana jawnu hadda waa degan yahay xabadii waa waa yaraadeen
waa hagaag dhugunsadayaalka qiimo iyo qadarinta noo mudan ee noo dhugunsadaa idaacadda warsan waliba sanglena hamiin fayla jimaa fayla qodobkaas waliba aan ka dambooyey barnaamijka kulanka warsan barnaamijka ookan waliba hasiin saaray waana siinla dareeriyahey anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhiniga farsamadana waliba galan guyniisi ahey saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaa tan intii barnaamijkan barnaamijkii dambe una redunku kulamaana saaxiib yaal waliba siinku ku tabaanay sidiiyo hamiin fayla idii barnaamijkaanan dhugunsanan waliba redninku helo konana barti internetku una kalena warsan radio com